asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal door wanaagsan kulanti wacan khudbada warka xilligan ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ururka macallimiinta kubeed oo dibadbaaxa ka dhigay magaalada mombasa kulankii golaha shacabka ee soomaaliya oo maanta kooram la-aan u baaqday iyo labaatan iyo kow qof oo lagu dilay waqooyiga dalka maali intaasina waa qodobada warka xilligan ugu doorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhdun ay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha siddeedaad ee sannadka labada kun afariyo labaatanka iminkani ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kaloo dhammaystiran tabinta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
maalin wanaagsan ee dhegaystayaal qaaro badan oo ka mid ah dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala ismaamulka mombaasa ayaa diiwaangeliyey tiro yar oo arday ah maalinta koowaad ee xilli dugsiyeedka saddexaad ee sannadkan inkastoo macallimiinta ay soo xaadireen kuwaasi oo hoostaga dalladda ururka qaran ee barayaasha dalkeenaad dhanka kale qaar ka mid ah macallimiinta hoostaga dalladda ururka macallimiinta wax ka dhiga dugsiyada sare iyo macadiyada farsamada ee dalka kubet ayaa banaanbaxa ka dhigay bartamaha magaalada mombaasa iyagoo maanta shaqo joojin bilaabay waxaa dibadbaxani sidoo kale qayb ka ahaa qaar ka mid ah barayaasha wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare j s s waa kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda warbaahinta la wadaagay Tuko hapa kwa sababu ya kutetea haki yetu. Sisi ni walimu na viongozi wa chama cha KUPET. Walimu wa KUPET hawako shuleni, hata ukienda mashuleni wale wako pengine ni BOM members ambao wameajiriwa na boards, lakini mwalimu ambaye ameajiriwa na TSC na ni mwanachama wa KUPET hayuko. Mambo yetu ambayo tunatafuta kwa serikali ni matatu: tunataka nyongeza ya mishahara, tunataka walimu wenzetu ambao wako under JSS waajiriwe, kwa sababu sisi si wanakandarasi, na tutaki serikali ianze kutumia mtindo mbaya wa kuanza kubadilisha kazi ya walimu iwe kazi ya wanakandarasi. Tunataka afya yetu ama bima yetu ya afya wapewe pesa zao na hospitali zianze kututibu. Sisi ni wananchi, ni Wakenya, tunataka tutibiwe na tuna haki ya kutibiwa. Na mwisho, tunataka pia promotion ya walimu ifanyike, wale 130,000 teachers ambao wamestagnate wapewe promotion, na tunataka walimu ambao wameongeza masomo wapewe allowance yao, waongezewe allowances on top of vile wamefanya, na zaidi ya hayo, ile ambayo tunaomba serikali yetu isikize. Tunataka serikali ambayo inajali maslahi ya wananchi wake iache kuwa insensitive na kukandamiza sauti ambazo zinaboresha utendaji kazi wao. Serikali nzuri ni ya kutusikiza ili tuweze kutatua matatizo pamoja. Asante. Mazungumzo walienda wote viongozi wetu wa KNUT na wakupet wakaketi meza moja, wote wakaambiwa, walipewa ahadi ya kwamba tutaongeza mishahara. Hawakupewa jambo lolote la kusaini, hakukuwa na document ya kusaini. Kwa hivyo serikali iliwapatia promissory note. Sisi ni walimu wa shule za upili. Ah, sisi walimu wa shule za msingi. Wananchi waelewe hivyo. Sasa promissory note si pesa na promissory note haitaajiri watu. Mambo mengine wanatuambia work in progress. Imekuwa work in progress miaka imeisha tatu, ndio maana tukasema sisi hatutatumia promissory notes. We are educated na tunataka pesa na matendo.
Kwa majina anaitwa Michael Mpita, naibu katibu katika tawi hili la Mombasa la KUPPET. Labda niseme hivi, mambo ambayo katibu amesema haya ni mambo ambayo tunataka serikali yatimize. Maoni yangu ni kwamba serikali iweze kusikiza mwalimu wa Kenya, na kwa sababu walienda kwa mazungumzo na serikali ikakataa kutii yale mazungumzo, niposa leo tuko hapa na tumesema kwamba kila mwalimu ambaye yuko chini ya KUPPET hatakiwi kukanyaga mlango wa shule mpaka yale matakwa yetu ambayo yatakuwa yamewekwa pale na viongozi wetu wa juu yaweze kutekelezwa. Hilo ndio jambo kuu ambalo limetufanya sisi tuwe hapa kama viongozi.
buuq iyo sawaxan ayaa ka dhacay dhismooyinka xafiiska barasaabka ee ismaamulka meru iyadoo dadka deegaanka ay bilaabeen rabshado ay ku dalbanayaan in kawira mwangaza ay xafiiska bannayso tan ayaa imaanaysa iyadoo toddobaadkii hore xilka qaadis lagu sameeyey barasaabka dowla deegaanka ee meru amejitokeza na tumesema hii ni warm up kuanzia kesho. Leo alisinika asubuhi na gari ambayo ina number plate. Kesho asubuhi by 5 anatupata hapo na tutazuia hata ingia kwa hiyo ofisi, kwa maana tunajua hiyo ofisi ni ya Reverend Mutuma Ntwethinkia kama gavana wa nne wa Meru County. Former gavana Kawira Mwangaza ana mamlaka yoyote kwa hiyo ofisi.
Tunasema Kawira, hata hiyo budget amesign ni illegal. Ni kama mtu kama huyu aende asign budget ama hata mimi ni sign governor uh, budget sababu Kawela is already a impeached governor, na sisi wakaaji wa Meru tunasema Kawela tume, tumechoka.
Tunataka kusema namna hii, tunaomba koti yetu national government na court watafsiri kwa haraka sana venye hiyo onda inasema, maanake hiyo onda imekanganya wananchi, hata hawajielewi. Sisi hatujui hata ni vipi inasema. Kwa hivyo tunasema within the range of 10 days tuwe tumeambiwa hiyo sheria inasema namna gani, ndiposa Meru watu wapate amani. Mama lazima afanye nini? Watu ndio watoto wetu waweze kusoma vizuri. Mama lazima afanye nini?
madaxa xisbiga wipa kana mid ah hogaamiyaasha isbahaysiga mucaaradka ee azimiyo laba moja one kenya kalonzo musyoka ayaa ku goodiyey inay abaabuli doonaan mudaharaadyo ka dhaca dalka haddii ay dowladdu ku dhaqaaqdo hirgelinta hanaanka cusub ee maalgelinta tacliinta sare ee waddanka oo uu walaa xoogan ka dhashay waxa uu sheegay in hanaanka cusub ay dowladdu ku maalgelinaysa waxbarashada jaamacadaha iyo macadiyada farsamada laga dheehan karo cadaalad darro iyo musuq maasuq kalonzo ayaa xusay inay ka go-an tahay inuu ka hortago in dalka uu dib ugu soo laabto xilligii kelitalisnimada waxa uu dowladda ku dhaliilay inaynan dhinacyada waxbarashada ka qaybgelin ku dhaqaaqista hanaanka cusub ee maalgelinta tacliinta sare madaxa xisbiga weypa ayaa intaasi ku daray in hanaanka cusub uunan lahayna la tashi taasoo keentay in arday badan ay ka soo horjeestaan waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in dib loo eego heerarka kala duwan ee lagu saleeyey awoodda dhaqaale ee qoysaska ee ardayda ka soo jeedaan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa adeega qaran ee dhallinyarada n y s faray inay kormeeraan dhallinyarada lagu shaqaalaysiiyey mashruuca cusub ee nadiifinta deegaanada ee dhallinyarada ee shaqa abuurka loogu sameeyey mtaani brogram si loo maareeyo joogteynta deegaanka ee waddanka xilli uu maanta ka hadlayey munaasabadda siddeetan iyo siddeedaad ee adeega n y s oo ka dhacday magaalada gilgil ee ismaamulka nakuru ayuu madaxweyne william ruuto sheegay in hindisahani looga gol leeyahay sidii sare loogu qaadi lahaa kafalcelinta saameynta ka dhalata isbeddelka cimilada iyo joogteynta deegaanka madaxweynaha ayaa sidoo kale amray wasiirka wasaaradda adeega dadweynaha justin mturi in uu si dhow ula shaqeeyo waaxyaha u xil saaran fulinta barnaamijkani oo lagu wado in shaqa abuurah loogu sameeyo in ka badan laba boqol oo kun oo dhallinyaro ah
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe haatana soomaaliya kulankii golaha shacabka ee maanta ayaa baaqday kadib markii kooramkii loogu talagalay uusan buuxsamin taasoo caqabad ku noqotay sidii loo gudageli lahaa qodobada muhiimka ee ajendaha ku jiray kulankan ayaa lagu waday in lagu dhammaystira dooda canshuuraha ee dalka soomaaliya oo xildhibaanadu muddooyinkii u dambeeyey si adag uga doodayeen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka habshirow ayaana si adag uga hadlay baaqashada kulanka isagoona xildhibaanada uga digay in ay ka maqnaadaan shaqada loo igmaday iyadoo ay joogaan magaalada waxa uu intaasi ku daray in aan la aqbali karin in kulanka xildhibaanada uu kooram la-aan u baaqdo
shacabka bacda saxaafadda mar labaad waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa waa ujeedaan sida inoo soo gudbiyeen xogayaha guud ee golaha shacabka iyo howlwadeennada la shaqeeya kooramka hadda meesha lagu dhawaaqo wuxuu ahaa boqol soddon iyo saddex macnaheed ay tahay boqol soddon iyo sagaal weli lama helin kooram ma jiro doodda socotana waa dood aad muhiim u ahayd oo oo xildhibaanada ay ka doodayeen arrimaha ku saabsan canshuuraha dalka iyo cabashada ee ka timid ganacsatada kala duwan maantana waxay ahayd gunaanadkii dooda oo xildhibaanaha noo harsanaa inaan soo guraadno kadib jihadii aan aadleen isku sheegno marka hadda waxaan samayn karno ma laha doodana ma dhammaystiri karno jihadii aan aadi lahayna mooshin kara ma waxaan samayn karno ma laha maxaa yeelay kooramkee maanta u fadhinaa taasna waxaa sababay xildhibaanada magaalada waa joogaan muqdisho iyagoo joogaan haddan xildhibaanadii maanta way maa waayeen inta soo dharsatay xildhibaanadii maantay hadda kooram ka mid ah waa maasantii waa tiro aada u badan waa boqol siddeed saddex xildhibaan ma yara keli waxaa noo- noo harsanaa la xildhibaan sidii xeerashaadka marka uu qabo oo baar- eh, golaha maanta ma furi karo doodeynin dib u dhaca ku yimid marka xildhibaanada hadda ee soo xaadiray ee golaha fadhiya waxaan idinka codsanaynaa inaad u dulqaadataan xildhibaanada kale ee maanta soo daahay Ee, sidoo kale kulanka xiga yeeriskiyaan dib u bilaabayna waa mahadsantihiin maanta ma- maanta maanta ma yeerinayno aada waa mahadsantihiin waxaan rabnaa in arrintaas ka warab la-aanta jirta iyadoo magaalada muqdisho la joogo wax golaha uu aqbali kara ma ahan marka waa mahadsantihiin xildhibaanadii sharafta leh kulankii maanta waa noo xiran yahay waa inaan kulank soo socdo aada waa mahadsantihiin
saraakiisha taliska booliiska ilaalinta canshuuraha iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda maaliyadda ayaa xalay kormeer ku bilaabay goobaha ganacsiga siday u isticmaalayaan lacagaha merjantka ah maadaama dhowaan dowladda soomaaliya ay bilowday canshuurta laga qaadayo shacabka ee boqolkiiba shan madaxa kormeerka guud ee laanta dhexe ee ilaalinta canshuuraha iyo dhaqaalaha gaanshaale xasan cali xasan iyo taliya ku-xogeenka ilaalinta canshuuraha oo ganacsatada la hadlay ayaana digniin adag u diray qof walba aan bixin canshuurta Een, howlgalka caawa wuxuu ku saabsanaay hubinta iyo dardargelinta awaamiirtii ka soo baxday dowladda ee ahayd in la isticmaalo marjantiga Een, waxaan bulshada kuwa ay geliheynay inay u hoggaansamaan awaamiirta dowladda in la isticmaalo marjantiga Een, waxaan isku soo marnay degmooyinka qaar Een, howlgalka waxaa ka qayb qaatay qayb ka mid a wasaaradda maaliyadda Een, dadku sida badan way la qabsadeen haddeer intii ayna gaarinna waa ku wacyigelinaynay waxaan iskugu jirnay wacyigelin iyo awaamiiraan isku wadnay marka waxaan leenahay bulshada ho hoggaansanto amarka dowladda dadka aan isticmaalina waxaanu halkan fariin uga gudbinaynaa inuu ka dhalan doono ama ka ratibmi doono ganaax marka dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa inay qaataan fuliyaan awaamiirta dowladda si loo gaadho yoolkeenna oo ah inaynu ka maaranno kaalmo shisheeye waddankanna isugu filnaado in cashuurta la gaadho marka waxaanu bulshada ku baraarujinaynaa inay cashuur bixiyayaal noqdaan u hoggaansamaan adeegga iyo awaamiirta dowladda dhexe annaguna laanta cashuuraha ilaalinta waxaanu ku kormeeri doonnaa ku korjoogtayn doonnaa in awaamiirtaasi fusho dadkana waxaan uga digayaa inay iska ilaaliyaan inay isticmaalaan lambare e v c plus sida dowl- awaamiirta wasaaradda maaliyadda ka soo baxday in la isticmaalo meerjankaa qaabkaasna loo isticmaalo wabilaahi towfiiq ciddii fulin weyda awaamiirtaasna waxaa ka dhalan doona ganaax waxaa ka ratimaya ganaax ganaaxaasi oo ka bilaabmi doona shan boqoloo dollar ilaa laba kunoo dollar ayaa ka bilaabmaya dhanka caalamka ugu yaraan labaatan iyo kow qof oo ay ku jiraan kow iyo toban caruur ah ayaa ku dhintay weeraro ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen magaalada tanzuiten ee waqooyiga dalka maali afyeen u hadlay kooxda hubaysan ee tuarag kuwaasoo u dagaalamaya xornimada waqooyiga maali ayaa isniinta maanta ah sheegay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen goobo farmashiye ah iyadoo ay ku dhaawacmeen tobaniyo qof ciidamada dalka maali ayaa xaqiijiyey weerarada ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo loo yaqaano dronska iyagoo sheegay in weerarada saxda ah ay la beegsadeen argagixisada dhowr qof ayaa lagu soo waramayaa in lagu dilay weerar ay israa'iil ku qaaday iskuul ay gabaada ka dhiganayeen barakacyaasha falastiiniyiinta ee waqooyiga xirada qaxootiga nusayrad wakaaladda wararka ee wafa ayaa sidoo kale ka warantay weerarkaasi iyadoo sheegtay in haween iyo caruur ay ku jiraan ee dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay magaca dhismaha dugsiga la weeraray ayaa loo aqoonsaday el ez bin cabdulsalaam dhanka kale laba qof oo falastiiniyiin ah ayaa dhowaan ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii weerar dhanka cirka ah oo ay israa'iil ka fulisay beriga magaalada di'er el bela ee bartamaha khaza intaasina waxaa inooga dhan warkii duurnimo ay kala socoteen idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari cidda warka uu seegay waxay dib uga heli karaan boggeenna internetka ciwaankiisunu yahay waa www sta f m c o k e warka duurnimo waxaa idiin soo saaray idinla socodsiinaya idinna farsamaynaya anigoo ah cabdulaahi axmed cabdulaahi dhammaantiin maalin barakaysan nabadgeliyo